ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdi faarax shirdoon saacid ayaa kulan ballaaran magaalada muqdisho kula qaatay dhallinyaro tiradoodu ay gaarayso laba boqol iyo konton isugu jiray rag iyo dumar kuwaasoo ka kala socday ururada dhallinyarada ardayda jaamacadaha iyo kuwa dugsiyada sare ee gobolka banaadir kulankan ayaa looga gol lahaa in lagu dhagaysto aragtida dhallinyarada iyo doorka kaga aadan nabadda iyo horumarinta dalka maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefonka ee muqdisho kula xiriiray ridwaan xaaji cabdiweli oo ah afhayeenka ra-iisul wasaaraha afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana uu ugu horreyntii weydiiyey inuu faahfaahin ka bixiyo kulankaasi kulankan waxa uu ahaa kulan xafiiska ra-iisul wasaaraha ay abaabuleen shaqaalihiisa qaar ka mid a waxaana looga gogol lahaa in ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu dhageysto dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan magaalada muqdisho iyadoo qeybaha dambena oo guud ahaan la kulmi doono guud ahaan gobolada dalka soomaaliya waxaana ugu muhiimsanaa kaalinta loo baahan yahay xilligan in dhalinyarada soomaaliyeed ee maaragtay ururada dhalinyarada iyo jaamacadaha iyo iskuullada sareba ku jira ay ay ka qeybgeli karaan dhinaca horumarinta iyo nabadda dalka waxaa kaloo uu qeyb ka ahaa qorshe cusub oo dhowaan ra-iisul wasaaruhu uu ku dhawaaqay oo ah iskaashi dhow inuu dhex maro qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xukuumadda si maaragtay dhibaatooyinkii dalka ka jira muddo dheer oo ammaanku uu kamid yahay wax looga qabto marka arrimahaasa ugu muhiimsanaa in marka hore maaragtay dhalinyaradana laga dhegeysto xukuumaduna ay fariinteeda u gudbiso dhalinyarada iyo waxa ay qorsheynayso dhalinyarada ka qayb gashay barnaamijkan ama kulankan ra-iisul wasaaruhu ku casuumay xarunta madaxtooyada tiradooda misey laakay tirada guud ahaan kulanka maanta kasoo qeyb galay waxay ahaayeen laba boqol iyo konton dhalinyaro ah oo isugu jira ururada dhalinyarada ee magaalada muqdisho ka jira ardayda jaamacadaha magaalada iyo ardayda dugsiyada sare ayay intooda badan ahaayeen waxaana ku jiray dhalinyaro yaryar oo qaarkood shaqaalaha maaragtay hay-adaha dadweynaha iyo kuwa dawladda iyo maaragtay ururada bulshada noocaas oo kale lakiin waxay u badnaayeen dhalinyarada iyo ardayda jaamacadaha waxyaabihii dhalinyaradu ay diiradda ku saareen dhinacooda maxay ahaayeen dhalinyarada runtii laba arrinba waa ay ka hadleen mar waxa ay ka hadleen muhiimadda ay leedahay in dawladdu ay u abuurto fursado ay noloshooda ku maareeyaan inay in laga qeybgeliyo amniga waxay u arkayeen qaar fara badan in loo baahan yahay in ciidanka soomaaliyeed xataa loo qorto dhalinyarada waxbaratay dugsiyada sare iyo jaamacadaha inay muhiim tahay xilligan ayay inta badan soo bandhigayeen waxaa kaloo dhalinyaradu ay soo bandhigayeen sida ay diyaar ugu yihiin inay xogta dhinaca ammaanka ay la wadaagaan waxaa kala duwan dhinaca amniga qaabilsan haddii ciidanka ay tahay iyo haddii nabad sugidda ay tahay waxaa arrintaasi si faahfaahsan runtii uga jawaabay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane cabdikariin xuseen guuleed oo ballan qaaday in xogta ay soo gudbiyaan maaragtay dhalinyarada iyo cid kasta oo qeybaha bulshada kamid a inay noqon doonto mid confidential ah ama mid sir ah oo haba yaraatee cid kale aan gaari doonin waxaa kaloo uu ballan qaaday qofkaas dambiilaha ah in cadaaladda lasoo taagi doono oo mar kale bulshada dhexdeeda aan lagu dhex arki doonin guud ahaan marka dhalinyarada waxyaabahaas ay dalbanayeen iyo sida madaxda qaranku ay uga jawaabayeen arrimahoodaba waxaad moodeysay inay inay yihiin kuwo isdhexgal ah kuwo maaragtay xilligan ay muhiim tahay in labada dhinacba ay ka wada shaqeeyaan waxaa kaloo iyana aada iyo aada muhiim u ahayd fariinta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka oo dhalinyarada uu u sheegay inay u diyaar garoobaan inay yihiin mustaqbalkii berito loona baahan yahay inay fursaddaasi abuuraan oo maaragtay xilligan dawladda ay ay ay si weyn ula kaashadaan amniga iyo sidii dalka lagu horumarin lahaa waxaana ra-iisul wasaaruhu uu ballan qaaday mudane cabdi faarax shirdoon saacid in dhinacooda ay u istaagi doonaan sidii waxyaabaha dhalinyarada loo baahan yahay iyo sidii loogu abuuri lahaa fursado shaqo ay intaba ka shaqeyn doonaan laakiinse muhiimadu ay tahay in amniga wax laga qabto amnigaas haddii lagu guulaystana ay jiri doonaan fursado caalami ah iyo kuwo gudahaba ka dhalan doona oo dhalinyarada ay maaragtay ku maareyn doonaan noloshooda ridwaan xaaji cabdiweli afhayeenka xafiiska ra-iisul wasaaraha oo khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu warramayey maxamed colaad xasan oo washington jooga